بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه فصل هذا كان فاصل مدوحك لسارو في أحكام الجزية جزية أحكام تيدي أيو فصل يهي jizyo maxaa lagala jeedaa jizyo macnaheeda maxaa lagala jeedaa jizyada fasalka uu ka hadlay sheekhan taqriirka hoose wuxuu ku dabdiyey ama uu ku tacriifiyey aljizyatu ismun lilmaal waa magac maal u sugnaaday alladii maalkaas oo yaltasimu uu laasimsanayo isku waajib yeelayo addaa'ahu gudashadiisa gayru lmuslimiina dadaan muslimiin ahayn oo gaalo ah ayaa isku waajib yeelaya waxay iskula waajib yeelayaan bicaqdin heshiis makhsuusin la gaar yeelay imaamkay la heshiinayaan dowladday la heshiinayaan madaxweynehay la heshiinayaan hanala ammaan geliyo oo dhiiggeenna iyo maalkeenna iyo ahalkeenna iyo owlaaddeenna hanaloo ammaan geliyo sanad walbana xoolaha naloo soo doonto waa gaalada marka dimiyiinta la yidhaha gaalo gacanta muslimiinta ku jira laga awood roonaaday oo xoolaha markaa heshiis lagula gelayo inay bixiyaan muqaabila ximaayatihim difaaca iyaga la difaacayo isagoo xoolahaasi qaabishan wa xaqni dimaa'ihim iyo dhiiggooda la dhowrayo oo la xifdinayo iyo wa iskaaninaa dejinteenna lahum gaalada aan dejinnay fii diyaarinaa maadaama dhulkeennii aan dejinnay lacagtaasa sanadkiiba hal mar ayaa laga qaaday wa sumiyat waxaa lagu magacaabay jizyatan xoolahan waxaa lagu magacaabay jizyo liannahaa ajza'at waxay ka kaafisay can ilqatli in la dilo lama dilayo maadaama xoolaha ay bixinayaan dhiiggoodii ahalkoodii owlaaddoodii waa loo nabadgelin ay aknat way ka deeqday wa kafad canhu can ilqatli dilkiina way ka kaafisay waalaslu fii mashruuciyati aljizyati xoolahan jizyadahoo gaalada laga qaadayo inuu mashruuc yahay waxaa daliil u ah qowluhu tacaala qowlka ilaahay yuri jala jalaaluhu qaatilu ladiina kuwii la dagaalama laa yu'minuuna billaahi walaa bilyowmi alaakhir ilaahay iyo maalinta aakhiro aan rumaysnayn walaa yuxarimuuna aan xarimayn maa xarama allaahu warasuuluhu ilaahay iyo rasuulkiisu wixii ay xaaraam ka dhigeenna aan xaaraam u aaminsanayn wixii diintu ay xarimtay oo ilaahay uu xarimay oo rasuulkiisu uu xarimay sala allahu calayhi wasalam ma aaminsana inay xaaraam yihiin leanno gaalow walaa yadiinuuna aan diin ka dhiganaynin diin alxaq diinta xaqaana aan diin ka dhiganayn oo maxay yihiin kuwaas oo min aladiina kuwii ah uutu lkitaaba kitaabka la siiyey waa yahuud iyo nasaara oo kutubtii inta la siiyey kutubtii haddana dayacay oon ku dhaqminin xataa intii la dagaalama yucduu ay ka bixinayaan aljizyata xoolahan jizyada ilaa ay ka bixinayaan la dagaalama xataa yucdu ljizya mafhuumka laga fahmayo muxuu yahay haddii jizyada ay bixiyaan inaan lala dagaalamay aayadda mafhuumkeedu sidaa w canyadin gacanna ay ka bixinayaan xoolaha jizyada ah walxaalay bixinayaan hum iyagu saaqiruuna ay yihiin kuwa dulaysan iyagoo dulaysan oo gaalo ah ayaa jizyadaas laga qaaday wa sharaa'idu wujuubi ljizyati jizyada waajibnimadeedii shuruudaheedii khamsu khisaalin shan arrimood wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala gaaladan aan sanadkiiba mar lacagtan ka qaadayno shuruudaha ay ugu waajibayso lacagtan jizyadu waa shan shardi haddii la helo albuluuqu qaangaar waa shardi qaangaar layidhi maxaa baxay gaalku hadduu saqiir yahay markaa laga qaadi maayo wax jizye ah lagama qaaday walcaqlu caqligana waa shardi maxaa baxay hadduu gaalki iska waalan yahay oo majnuun uu yahay lagama qaaday oo waajibkuma aha in laga qaado waalxuriyatu xornimadiina waa shardi inuu xor yahay gaalka lacagta jizyada laga qaadayo sanadkiiba marna shardi amaa gaal isagiiba la addoonsanayo addoonnimo ku jira lagama qaadayo waajibkuma aha in laga qaado jizyada wadukuuriyatu ninnimana waa shardi ama haweenkii gaalada ma laga qaadayo xoolaha jizyada ah ma ku waajibayaan haweenka gaalada ah wa an yakuuna gaalkaasi waa inuu ahaado min ahli اlkitaabi kuwa ahlulkitaabka waa inuu ka mid yahay sida ilaahay ba aayadda inoogu sheego min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucduu ljizyata can yadin wa hum saakiruun oo ilaahay wuxuu sheegay kuwa jizyada laga qaadayo inay yihiin min aladiina uutuu lkitaaba kuwii kitaabka la siiyey waa ahlulkitaabka yahuud iyo nasaaro oo kutubtoodiina dayacay kitaabkii qur-aankana aan raad raacin nebiy llaahi moxamedna aan rumayn sala allahu wasalam wabaaraka caleyh ow amase miman duul ka mid a duulkaas oo lahu duulka shubhatu kitaabin kitaab u ekaashadiisii uu u sugnaaday waa qolooyin aan ahlulkitaabayno wax kitaabaho rasmioo loo soo dejiyay uusan jirin laakiin wax shubhatulkitaaba oo kitaab un u eg ayaa loo nisbeeyaa iyagana oo mixiin qoladaasi waa kalmajuus wahum cabadatu cabadatu nnaari waa kuwa dabka caabuda majuusiyiinta kuwa iyagana jizyada waa laga qaaday leannu kitaab rasmi ah oo iyaga loo soo dejiyey ma jiro waa majuusiyiin dabka iska caabudaan laakiin waxaa la yidhaha shubhatulkitaab uu leeyahayo kitaabka inta loo soo dejiyey ayaa haddana laga kor yeelay waa laga kor yeelay kitaabkii marka kitaab rasmi ah oo gooni iyagu muddo ay haysteen oo kitaabka ay akhriyeen oo axkaamtoodii ay daraaseeyeen oo rasmiyo ma jiro marka waxaa la yidhaha shubhatulkitaab ay leeyahay majuusiyiintii labadaas qolaa marka laga qaadaa jizyada waa qolada ahlu kitaabka yahuud iyo nasaara iyo majuusiyiinta intaas bisaa laga qaaday wixii kaleo gaaladii kaleo ka soo harana kuwa asnaamta caabudayana see la yeeli kuwan asnaamta caabudaya iyagu waxaa weeye wax jizye ah oo laga qaadayo ma laha imaa in dagaal oo jihaad lagu qaado iyo inay soo islaamaan bisow waxaa ka dhexeeya waxaa weeye hudne iyo in la kala saxeixdo axkaam ulhudna hudnada waxaa weeye waa heshiis dagaalka lagu joojinayo oo laleeyahay muddo kooban yaanaan dagaalamin noocaas waa jiraa hudna waa lala geli karaa kuwa asnaamta caabuda laakiin jizyo maya jizye igama laga qaadayo wa aqalu ljizyati xoolahan jizyada ahee gaalada laga qaadayo waxaa ugu yaraan badan dinaarun hal shilin oo lacagtii dahabka ka samaysnayd ah hal dinaar dinaarkaasoo fii kulli xawlin sanad kasta ahaaday shaksi kasta oo nin raga ah oo caaqila oo qangaara oo gaala waxaa laga qaaday hal dinaara laga qaaday hal dinaar sanad walba waa ugu yaraan qofka ugu yar wey halkaas dinaar sanadkii oo dhan markuu soo wareego halkaa dinaar iska keenaa la dinaarkana waanu soo qaadanay dhowr goor casrigeennan iyo waktigeennan hadda la joogo waa afar dhibic labaatan iyo shan garaan yacni afar garaan dhibic labaatan iyo shan afar garaan dhibic labaatan iyo shan waa afar garaan oo dahaba dhibic labaatan iyo shan waa garaankiina waxaa weeye xawaaley yacni ama waa afartan ama waa konton marba sicirku siduu u kaco ama hoos uu ugu dhaco sicirka dahabku ayuu ku xiran yahay haddaan ka soo qaadno marku uu konton yahay waxa weeye waa laba boqoloo dollar meelahaasoo kale ayaa laga qaaday waa sanadkiiba sanadkii markuu soo wareego waa jizyada midda ugu yar wayuukhadu can mucaadin waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu anna nebiya nabigu sala allahu alayh wasalam lamaa wajahahu mucaad markuu u diray oo u jiheeyey nabigu sala allahu alayh wasalam ila alyaman amarahu nabigu sala allahu alayh wasalam mucaad wuxuu amray an yaakuda inuu ka qaado min kulli xaalin yacni muxtaliman qof kastoo qangaara dinaaran inuu ka qaado gaalada aad yaman ugu tegi doonto ayaa mucaad lagu yidhi dinaar ka qaad qof walba dinaar ka qaado ow cidlahu min almacaafiri ama dinaarka wixii la mida oo min almacaafiri dhar ah ama dhar ku qiimo ah dinaarkaas ka qaado waa hiyaabun dhar oo takuunu ahaan jirtay bilyaman dhar yaman yani laga heli jiraa macaafir taasaa lagala jeedaa wayuukhad waxaa laga qaadaa min almutawasidi gaalka dhexdhexaadka ah dinaaraani laba dinaaraa laga qaado gaalku hadduusan nin milyandheerana uusan ahayn nin faqiiroo sabooloo ebirana uusan ahayn laba dinaar keenaa leeyahay sanadkiiba sanadkii markuu soo wareegaba laba dinaar keenaa leeyahay wa min almuusiri gaalkii tanaadka ahayna oo lacag badan ee hanti fara badan haystana arbacatu danaaniira afar dinaar ayaa laga qaaday gaalka milyandheerka ah oo hantida badan haysta sanadkiiba waxaa la leeyahay afar dinaar keen hadduu iska dhexdhexaad yahana waxaa laleeyahay laba dinaar keen hadduu eber yahay oo iska faqiir sabool iska yahana hal dinaar sabool hadduu iska yahay halkaas dinaar ayaa markaa laga qaaday iqtidaa'an bicumara waxaa lagu dayanahayaa sayidunaa cumar faqad wadacahaa lacagta jizyada cala alghaniy gaalka qaniga ah oo hodankaa sayid cumar waa dejiyey hamaaniyatan wa arbaciina dirhama afartan iyo siddeed dirham ayuu ka qaadi jiray oo markii lala sarifo oo lacagtii dinaarka ahayd oo dahabka ahayd markii loo bedelo dirham dirhamku waa fido intaanu kusoo baxayo fido markii loo bedelo wa cala almutawasiti gaalka dhexdhexaadkaana arbacatan wa cishriina dirhaman kusoo rogo ou ka qaadaya labaatan iyo afar dirham wa cala alfaqiiri gaalka faqiirkaana itnaa cashara dirhama laba iyo toban dirham ayaa laga qaadaya wa kaana sarfu dinaari dinaarkana waxaa lagu sarifayey bitnaa cashara dirhama halkii dinaara waxaa lagu sarifayay dhinaca fidada looga sarifayay laba iyo toban dirhama looga sarifayay marka laba iyo toban saas xisaabtu way iskeeni marka xisaabtu saasay isku keeni wayajuusu waxaa bannaan an yashtarida madaxweynuhu inuu ku shardiyo calayhim gaalada dushooda inuu ku shardiyo addiyaafata martiqaad inuu ku shardiyana waa u bannaan tahay madaxweynihii fadlan faadilatan xaal diyaafadaas diyaafadan ka xaalaynayn fadlan faadilatan xaal diyaafadaasi ay dheeraad ka tahay can miqdaari iljizyati jizyada qadarkeedii ay ziyaado ku tahay oo dheeraad ay ka tahay waxaa kaloo dowladda markaa xilligaa dhisan sharcigu uu u ogol yahay oo uu u banneeyey madaxweynihii inuu martiqaadna shardi uga dhigo martiqaadkaasina wuxuu dheeraad ka yahay lacagtii jizyada ahayd bannaanku ka yahay martiqaadka marka maxaa lagala jeedaa maxay tahay waxay martiqaadayaan martiqaadka maxaa lagala jeedaa martiqaadka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye muslimiinta musaafiriinta ah oo waddankaas iyo agtooda iyo xaafadahooda iyo deegaanadooda soo maraya hadday ka codsadaan oo yidhahan waxba ma haysanayna martiqaada in la yidhaaho martiqaada shardi waa uga dhigi karaa madaxweynuhu martiqaadkaasina wuxuu ka baxsan yahay lacagtii jizyada ahayd waa u bannaan tahay dowladdu markaa martiqaadkaas in markaa lagu shardiyo rawa albayhaqiyu imaamu albayhaqi wuxuu wariyey annahu nabigu sala allahu calayh wasalam saalaxa inuu kula heshiiyey ahla eyla gaaladii eylo deganeed meesha eylo la yidhaha gaaladii deganeed calaa halaaa mi'ati dinaarin saddex boqol oo dinaar wa kaanuu waxay ahaayeen halaaa mi'ati rajulin saddex boqoloo ninay ahaayeen nin kasta maxaa kusoo aadaya hal dinaar saddex boqol haddii loo qaybiyo waxay noqon nin walba hal dinaar inuu markaa iska bixinayo wa calaa diyaafati man mara bihim iyo wixii iyaga soo mara inay marti qaadaan oo min almuslimiina saasuu shardi uga dhigay nabigu sala allahu calayh wasalam saddex boqolay ahayn dadka eylo degan eylo meesha la yidhaha saddex boqol oo ragaha deganaa saddex boqoloo dinaara laydinka qaadi buu yihi rasuulku sala allahu calayh wasalam nin walbana hal dinaara markaa kusoo aadaya waxaa kaloo nabigu sala allahu calayh wasalam shardi uga dhigay muslimiinta eylo soo maraysa oo deegaankaa eylo soo marayana bishardi inaad marti qaadaan martiqaad aad ku samaysaa wayatadamanu wuxuu kulminaa caqdu ljizyati jizyada heshiiskeedu wuxuu kulminaa arbacata ashyaaa afar shay heshiiska markaa lagula gelayo gaaladan lacagtan jizyada inay iska bixiyaan caqdigaas waxaa soo hoosgelaya afar arrimood ayaa soo hoosgelaya ilaa nimanka caqdiyaa lagula geli weliba waxaa weeye waxaa shardi ah siiqada inuu ku dhawaaqo madaxweynaha ama naa'ibkiisa madaxweynaha waa inuu siiqada iyo caqadka isagu ku dhawaaqo qoraalna uu sameeyo ama naa'ibkiisii madaxweynaha mid wakiilka ah muxuu leeyahay siiqada qaabka madaxweynuhu siiqada uu dhahayo waxaa weeye adintu fii iqaamatikum bidaari alislaami calaa an tabduluu aljizyata iyaguna maxay leeyihiin ninkan naa'ibka gaalada ka ah qabilnaa waa aqbalna jizyadaas siiqadaasaa la rabaa wuxuu leeyahay madaxweynuhu adintu waxaan idin idmay fii iqaamatikum nagaashadiinaan idin idmay bidaari lislaami daarulislaam inaad ku nagaataan ood degtaan ood joogtaan ayaan idiin fasaxay calaa an tabduluu aljizyata bishardi inaad jizye laakiin bixisaan ninka iyaga wakiilka ka ah gaaladana muxuu leeyahay qabilnaa waa aqbalnay uu leeyahay isaguna marka siiqadaas wey caqdiga nidaamkaasa loo rido wayatadamanu caqdu ljizyati jizyada heshiiskeedu wuxuu kulmin arbacata ashyaa afar shay ayuu heshiiskaasi kulmay an yu-adduu gaaladu waa inay gutaan aljizyata lacagta horta waa inay iska bixiyaan jizyada ah wa an tajrii calayhim waa inay ku soconayso ku dureersanayso gaaladii axkaamu lislaami islaamka axkaamtiisiina waa inay ku soconayso ay u hoggaansamaan axkaamta islaamka axkaamta islaamka waa inay u hoggaansamaan maxaa lagala jeedaa waxaa lagala jeedaa maalan gaaladii jizyada laga qaadayay haddii ay sameeyaan alictidaa cala alnafsi waalmaali waalcird hadday xadgudub ku sameeyaan hantidii muslimiintii maalay dhaceen maal ayay dhaceen guriyay usoo dhaceen guryihii muslimiinta guri ka mida ayaa gaaladii jizyada laga qaadayay ayay usoo dhaceen waxbay xadeen waxaasoo dhan axkaamta waa lagu fulinahay waa inaad hoggaansantaana laleeyahy maalan haddii gaaladii jizyada laga qaadayay mid tuuga la arko oo maalkii muslimiinta xadaya gacantaa kaf laga siinayo isagana axkaamta islaamka ku soconay maahana maya idinku gaalaa tihiin oo xukunku idinkuma soconayo tuugadiinna gacanta lagama jarayo maya ma jirto oo caqdiga jizyada iyo heshiiska jizyada ayaaba waxaa kulminayaa qodobadan oo axkaamta islaamka in markaa ay hoggaansamayaan axkaamta islaamka inay hoggaansamayaan iyagu gaalnimadoodii iyo caqiidadoodii waa u gooni laakiin mid tuuga haddii la arko markaa cirdigii iyo maalkii muslimiinta ku xadgudbaya gacantii waa laga jara saasaa lagala jeeda axkaamta islaamka waa inay hoggaansamayaan wa an laa yadkuruu waa inaysan xusaynin oo aysan sheegaynin diin alislaami diinta islaamka waa inaysan sheegaynin ilaa bikhayrin khayr inay ku sheegaan maahan heshiiska jizyada waxyaalaha ka dhalanaya oo soo hoosgelaya waxaa ka mid a inay diinta islaamka khayr iyo ammaan mooyee wax kale aysan ku sheegin oo diinta aysan aflagaadayn hadday iyagu gaalnimadooda ay ku sinaanayaan waa inaysan aflagaado diintii islaamka ilaahay rasuulkiisii sala allahu calayh wasalam qur-aankii kariimka ahaa muqadasaadka islaamka waxyaalaha laba taabtaanka ah muqadasaadka islaamka waa inaysan u banbixin oo aysan caayin oo aysan aflagaadayn falow tacaraduu lilqur'aan hadday qur-aankii tusaale ahaan u banbaxaan oo qur-aankii ay caayaan ow dakaruu alrasuula sala allahu calayh wasalam bimaa laa yaliiqu bihi ama nebigii ay ku sheegaan waxaa nebiga munaasib aanu ahayn ow dacanuu fii sharci illaahi caza wajal ama sharcigii ilaahay ay duraan cuziruu waa la tacsiiraya markaa tacsiiraa lagu samay wain kaana shardu intiqaadi alcahdi bidalika wain kaana hadduu ahaa shardu intiqaadi alcahdi bidalika ballanku inuu ku burayo hadday nabiga caayaan sala allahu calayh wasalam in heshiiskii burayo haddii warqadda sidaa markii hore lagula ballamay nuqida waa la burinaa ballankooda haddii markii hore lagula heshiiyey bishardi haddii aada qur-aanka caysaan ama nabiga aada caysaan sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ballankii waa buray haddii sidaas ahaa waa ugu burahaya ballankooda ballankooda waa burahaya markaas wa an laa yadkuruu waa inaysan xusin diin alislaami diinta islaamka waa inaysan xusin ilaa bikhayr khayr maahan wax kale waa inaysan ku sheegin wa an laa yafcalu waa inaysan samaynin gaaladii jizyada laga qaaday maa shay waa inaysan samaynin shaygaasoo fiihi shayga dararun dhib uu ku jiro cala almuslimiina muslimiinta dushoodana uu dhib ugu jiro waxaa kaloo shuruudda heshiiska jizyada ka mid a muslimiinta wax dhib ugu jiro waa inaysan samayn oo muslimiinta waxa dhibka ugu jiro maxaa ka mid a ka iiwaa'ihim jaasuusan waa inay jaasuus soo dhoweystaan oo kale jaasuus markaa idilaac ku samaynayo oo muslimiinta markaas yacni jaasuusnimo ku samaynayo oo muslimiinta cawraadkoodii u gudbinaya iyo xogtooda gaalada kale u gudbinaya waa inaysan soo dhoweysan jaasuuskii ow an yadulluu waa inay tusiyaan ahlalxarbi gaalada nala dagaalku nagala dhexeeyo calaa khalalin fi lmuslimiin muslimiinta meesha dulduleelku uga jiro waa inay tusiyaan oo xogta ay u gudbiyaan fayantaqidu alcahdu ballankii waa ku buraa bimidli daalika arrimahaasoo kale hadday ku kacaan oo lagu arko de ballankii waa buri oo yudhiru ama waa inay muujiyaan khamran aw khinziira ama meelaha fagaarada ah suuqa iyo meelaha la ysugu yimaado ayay khamre isaga cabbayaan khamre hadday cabbayaan guryahooda ha ku cabbaan waa loo ogolyaha taas ila waa gaal isagu khamre hadduu cabbayo gaal weye ha sireesto muslimiinta hortooda yuusan ku cabbin laakiin haddii suuqii iyo meelaha dadweynuhu ay ku sheekaysanayaan iyo hadday khamradii la imanayaan ama khinziirkii doofaarkii ay suuqa dhexdiisa ay ku cunayaan ballankii waa buray marka ballankii waa buray ow amase yuclinuu ay muujisanayaan shirkan wa naxwahu shirkigii iyo gaalnimadii wixii la mida ay muslimiintii uga sheekaynayaan oo waxay bilaabeenba dacwatun ila shirk gaalnimadii dadka ugu yeerayaan gaalnimadii iyagaba ducaad noqday gaalnimadii dadka ugu yeeraya fa yumnacuuna min kuli dalik waxaasoo dhan waa loo diidi waxaasoo dhan waa loo diidi waan laa yafcalu waa inaysan samaynin maa shay shaygaasoo fiihi shayga dararun dhib uu ku sugan yahay cala lmuslimiina muslimiinta wax dhib ugu jiro waa inaysan samaynin marka dadkan see lagu fahmi gaaladii jizyada laga qaadayay oo deegaanka deganayd oo muslimiintu jizyada ay ka aruursanayeen inay yihiin calaamo gooniya waa in dowladda u samayso calaamo iyo astaan gooniya oo muslimiinta ay uga duwanaadaan waa inay dowladda u samayso wa yucrafuuna waxaa lagu garanaya gaalada lacagta jizyada laga qaadayo bilubsi alkhiyaari kalarka lebiskiisii ayaa lagu garan kalar ka duwan dharka ay labisan yihiin kalarkaas ayaa lagu gara maxaa ka mid a kalarkaas ka cimaamatin sawdaa cimaamo madowoo kale oo kalarka dharka kale ka duwan soo qaataa laleeyahy ama cimaamad maaragtahay kalar kale leh oo dharkiina ka duwan kalar ahaan soo qaataa laleeyahay khiyaarkaas khiyaarkaa labistaa laleeyahay washadi zunnaari dhexda xirashadeedii oo kale dhexdana waxaa laleeyahay calaamad ku xirta calaamad yani muujinaysa inaad maaragtaahay gaaladii dimiyiintii aad tihiin calaamaddaas dhexda ku xirtaa la leeyahay wa yumnacuuna waxaa kaloo loo diidi min rukuubi alkhayli fardaha koritaankoodana waa loo diidi xilligaas gaadiidka ugu sarreeya u ahay gaadiidka ugu sarreeyo lagu xaragoodo xilligaas waxaa weeye fardo u ahaa marka magaalada fardaha kuma wadan kartaana laleeyahay waa loo diidi maxaa loo ogol yahay baqasha iyo dameeraha iyo waxyaalahaas inay magaalada ay ku maraan waa loo ogolyahay laakiin fardihii maya muslimiinta un baa loo ogoliyay fardihii inay koraan saasuu ahaa xilligii sharafta islaamku ay jiri jirtay sharafta islaamku markay jiri jirtay saasaa dhaqanku islaamku ahaan jiray amaa hadda markii la yidhaah faqad incakasa alamru wa mashaa ra'san calaa caqibin arrintii madax madax inay ku socoto ayay arrintii isku bedeshay oo hadda waxaan oo dhanba muslimiinta yaa lagula kacahayaa waxaan ihaanaha iyaga la rabay in lagu wajihiyo oo xaggooda waxaan ihaanaha sharcigu u leexiyey iyagiiaba maanta ihaanaysanaya dadka muslimiinta ahaa dadka muslimiinta maxaad lacag ka qaadaa iyagii maxaad tiraa shadu zanaar sameysta oo si aad dadka uga duwanaataan shadu zanaar sameysta maxaa tiraahaaba iyagiia maanta maamulkii haddaysan iyagu aqoonsanin qof walbaa wuxuu leeyahay maamulkayga waxba kama jiraan saasuu aaminsan yahay hadan maamulkayga wuxuu leeyahay washington laga oqoonsan oo aqalka cad aan laga oqoonsan wuxuu leeyahay dowladdeeda waxba kama jiraan qof walba qof dowlad walba oo la aasaaso iyo maamulba oo la sameeyaba waa in markaa laga ictiraafo aqalka cad waa in laga ictiraafo haddii xagga aan laga ictiraafin wuxuu leeyahay maya bal waa loo kala dhuumanayo loo kala ordahay oo waxaaba lagu faaniba anuu i aqoonsan yahay gaalku anuu i yaqaana anuu i taageersan yahay dowladdayda waxaa weeye inay dowlad fiican tahay inay dowlad sharciya tahay inay tahay dowlad maaragta ictiraaf iyo maaragtaa haysata iyo aqoonsi waxaa daliil u ah aqalka cada laga aqoonsan yahay taasaa daliil u ah dowladdeedu inay xoog leedahay marka mushkiladii hadda waxay noqotay in arrimihii madaxa lagu socodsiiyey madaxii in lagu socodsiiyey ra'san calaa caqib arrimihii oo dhan kulli waa isbedeleen waxaan kutubta inoo sheegayaan oo sharcigu inoo sheegayaan oo dhan waa isbedeleen taana waxaa sabab u ah ihaanada dadka muslimiinta ku dhacday iyo sharcigoodii ay ka fogaadeen diintoodii ay ka tageen iyo taxaakumkii xukumka ilaahay subxaanahu watacaala in loo daayo inay ahayd in laga fogaaday oo qawaaniin wadci ah miskala soo saartay qawaaniin wadci ah iyo xeerar bini aadam ay dejiyeen ayaa laga dhigtay diin taasaa marka waxay kacday dhalisay ihaanadan inay nagu dhacdo ihaanadan inay nagu dhacdo oo gaaladii sidan sharcigu uu tilmaamayo islaamku ula dhaqmi jiray inay iyagii maanta ay ku gumaysanayaan in waddamadoodii loo sii qaxayo oo loo sii ordayo oo badaha lasii jeexayo oo badaha lasii tibaaxayo oo qofku markaa uu leeyahay ama moorto ama maalto dadka ay leeyihin dhallinyaradii maanta yani maalto waa inaan tago talyaaniga ama moorto ama waa inaan dhintaba bal maxaad ka heli haddaad dhimato adoo gaal usii ordaya haddaad dhimato war maxaad heshay maxaad heshay maalintii arrimihii marka waxay noqdeen arrimo cagsi ku wada socda ilaahay sharafta islaamka allah noo soo celiyo sharafta iyo karaamadii diinta iyo muslimiintu ay lahaan jireen ilaahay dib ha u soo celiyo in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim ilahay wuxuu leeyahay jala jalaaluhu qolo ilaahay xaaladda ku sugan kama bedelo ilaa iyagu ay isbedelaan isbeddelku isbeddel noo soo daadanayo cirka nooga soo daadanayo ma aha markii ilaahay uu naga arko annagu inaan isbedelnay oo sharcigeenni aan ku dhegannahay oo annagii cuqdada iyo taxaasudka iyo casabiyada iyo qabyaalada dhexdeena ku jira waxyaalahaasoo dhan markii aanu saarno oo xukunka ilaahay si toos aanu u qabsanno cizigeenni ayaa ilaahay noo soo celina sharafteenni iyo karaamadeenni ayaa soo laabanaysa markaas laakiin ilaa aan isbedelayno xaaladdu sidana inoogu jiro dulligan ilaa annagu acmaasheenna iyo dhaqankeenna aanu wax ka bedelayno kitaabu saydi wa dabaaixi haadaa midkan kitaabu axkaami saydi ugaarashada iyo wadabaaixi xoolaha la gowracayo waa jamcu dabiixatin jamac dabiixatin oo faciilo ah ayaa waxaa lagu jamciyey dabaaix oo facaa'il ayaa lagu jamciyey facaa'il ayaa lagu jamciyey haadaa midkan kitaabu axkaami saydi ugaarashada iyo wadabaaixi xoolihii la gowracayo weliba faciilad ka macnay bimacnaa mafcuula dabiixa la gowracayey ayaad leedahay ilaa waa faciilo bimacnaa mafcuulah iyo wadabaaixi xoolihii la gowracayay axkaamtoodii ayuu u kitaab yahay kitaabkan halkan wuxuu uga hadlay sheekhu raximah llahu tacaala laba mas'alo xoolaha sida loo gowraco iyo marka wax la ugaarsanayo oo sagaaradii iyo biciidkii iyo goodirkii iyo marka la ugaarsanayo waxyaalaha lagu ugaarsan karo ayuu noo sheegay sheekhu raximah llahu tacaala wamaa iladii kii qudira la awooday calaa dakaatihi maagaas gowriciddiisii la awooday fadakaatuhu maada marka waxay ku dhici xayawaan wamaa xayawaan noole u xayawaankaasoo qudira la awooday calaa dakaatihi xayawaanka gowriciisa la awoodo fadakaatuhu xayawaankaas gowriciisii fii xalqihi dhuuntiisa meesheeda sare ayuu ahaaday wa labatihi dhuunta meesheeda hoose ayuu ahaaday labadaba laga gowracaa wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala xayawaan marka la gowracayo oo xayawaankii la cunayay geelii arigii loodii waxyaalaha marka la gowracayo xayawaanka habka loo gowraco fii xalqihi wa labatihi xalqigaa laga gowraca xalqiga waxaa wey waxaa la yidhaha waa acla alcunuq qoorta meesheeda ugu sarreysa halkaas wey halkaas waxaa la yidhaha xalqiyaa la yidhaha waa meesha ariga laga gowraco ariga meesha laga gowraco meesha midida ariga laga saaro xalqi halkaasaa xalqi la yidhaha walabatihina waa meesha geela laga gowraco hoos waay dhunta hoosteeda meeshaa hoose meeshaa hoose waay halkaasaa geela laga gowracaa arigana koraa laga gowracaa meeshaa kore ayaa laga gowracaa arigana marka labadaba dhinaca wuxuu isku cadfay sheekhu labada shay oo yacni loo kala gowraco xoolaha labadiiba uu kuu sheegay sheekhu raximah llahu tacaala labadaas meelood ayaa xoolaha laga gowracaa ku yidhi sheekhu raximah llahu tacaala waاlaslu fii mashruuciyati dabaa'ixi xoolaha la gowracayo in la sharciyeeyey waxaa asal iyo deliil u ah qowluhu tacaala qowlka ilaahi jala jalaaluhu uu yihi xurimat calaykum waxaa laydinka xarimay almeytatu baktigii neefkii iska baktiyey oon la gowricin waa laydinka xarimay u ilahi jala jalaaluhu wadamu dhiiggii dhiiggii inaad cabtaanna waa laydinka xarimay walaxmu lkhinziiri hilibkii doofaarkana waa laydinka xarimay wamaa iyoladii kiina waa laydinka xarimay uhilla ligayri illaahi ayrka ilaahay hayrkii lagu gowracay bihi maagaas wixii ilaahay hayrkiisa loo gowracay oo magacii sanamka iyo magac makhluuq lagu gowracay kaa magaciisa lagu gowracay waa laydinka xarimo yiri ilaahay jala sha'nuhu waalmunkhaniqatu tii ceegada u dhimatay oo ceegsantay neefkii ceegada u dhintay oo la ceejiyey kaana waa laydinka xarimo waalmawquudatu tii la garaacay neefkii dhagax ama ul inta lagu garaacay naftu sidaa uga baxday xaaraan wey bakti wey isaguna waalmutaradiyatu tii soo shalwatay oo meel dheer intii kasoo shalwatay meel kasoo dhacday sidaa u geeriyootay waa laydinka xarimay waanadiixatu tii la hirtiyey waa faciilo bimacnaa mafcuulo ah waanadiixatu midii hirtida lagu dilay oo midii la hirtiyey taana waa laydinka xarimay uu yidhi ilaahay jala jalaaluhu wamaa akala asabcu wixii bahalku cunay dugaaggii neefkii uu cunayna isagana waa laydinka xarimay ilaa maa neefkii maahane neefkaasoo dakaytum aada gowracteen wixii adinku gacantiina aada ku gowractaan uun ayaa xalaal buu yidhi ilaahay jala jalaaluhu wamaa xayawaankii xayawaankaasoo lam yuqdar aan la awoodin calaa dakaatihi xayawaankaas gowriciisa aan la awoodin fadakaatuhu xayawaankaas gowriciisii caqruhu dhaawicidiisii wey caqran yushiqu ruuxa dhaawac oo ruuxda iyo nafta ka siiba waa in lagu dhufto nabar nafta ka siiba lagu dhufto xayثu meelna laga dhaawaco qudira calayhi makaankaas dushiisa la awoodo meeshii aad awoodaad nabarka uga dhufan haddaadan xataa naf ku soo gaarin saasuu xalaal kuugu yahay xalaal sidaasuu kuugu yahay maxaa lagala jeedaa masaladan masaladan ulojeedada sheekhu ka leeyahay waxaa weeye xayawaankan waxaad rabto inaad gowracdo awood uma lihid inaad gowracto wuu cararay waa kaa fakaday maalan neef geela oo doonaysa in la gowraco duurkuu galay waa cararay neefkii lo-da ah waa sidaas oo kale arigii waa sidaas oo kale duurkuu galay waa kaa cararay si kasta od yeesho waad qaban weysay inta soo qabato si caadiya inaad u gowracdo waad awoodi weysay sharcigu muxuu kuu baneeyey meeshii aada doonto inaad ka toogato markaa oo waranka markaa aada uga dhufato waran oo kale aada ku yado meeshii marka warankaasi ugu dhaco kaasaa gowrac u ah wadnuhu uga dhacay qoortuu uga dhacay dhabarku uga dhacay keliyuhu uga dhacay meeshuu doonaha ku dhaco saasuu ku naf baxay digsiga isaga sugo wey waa kuu xalaal nafkuma aadan soo gaarin haddii laakiin naf aad kusoo gaarto ka war neefkii ratiga ahayoo kaa cararay warankaagii ayaad kusii daysay warankii wuu dhaawacay dhulkuu kuu dhigay laakiin naf fiican aad kusoo gaartay isagoo dhaawacanoo naf leh ayaad kusoo gaartay maxaad samayn marka ma iska ag fadhiisano waxaad leedahay iska rafto ilaa uu ka dhinto ayaan iska fiirsanayaa markaasaan digsiga ku suban maya xaaraan wey taasi lama ogola baktigu kaa noqon haddaadba naf kusoo gaartay maxaa la dooni mididaada la bax si caadi oo sharciya u gowraco laakiin xayawaankii hadduu kaa fakaday awoodna aadan ulahayn ood arki karto inuu kaa fakaday meeshaad doontaad markaa nabarka iyo waranka uga sii daynay iyo fallaarta ayaad uga sii daynay taasaa gowrac u noqonaysa taas nafteedii ayaa gowrac u noqonaysa saasuu masalada ula jeedaa sheekhu wamaa xayawaan xayawaankaasoo lam yuqdar aan la awoodin calaa dakaatihi gowriciisa aan la awoodin fadakaatihu xayawaankaa gowriciisii caqruhu dhaawicidiisii wey caqran yushiqu ruuxa dhaawac oo ruuxda ka siiba waa in la dhaawaco xaggee laga dhaawici meel khaasa miyaa sharcigu uu shardi ka dhigay xayثu meel kasta oo qudira calayhi makaankaas dushiisa la awoodo meel kastoo awooddaada ah ayaad nabar uga dhufan meel walbo awooddaada can raafic ibni khadiijin saxaabiga la yidhaha waxaa laga wariyey annahu nabiga salى اllahu alيه wasalam asaaba wuxuu asiibay nahba ibilin wa hanamin wa hanamin waa cadfu tafsiir oo hanamtu yani waxaa loola jeedaa nahba ibilin maya cadfu tafsiir maa waxay ku cadfan tahay hanamin iblinay ku cadfan tahay laakiin nahbiga waxaa loola jeedaa bimacnaa haniima haniimow nahba ibilin ay haniimata ibilin geel haniime ah uu nabigu helay sala allahu alay waslm iyo wahanamin ari haniime ah fanada bihaa waxaa ka cararay baciiru neef geelahaa fakaday oo cararay walam yakun macahum saxaabada macigoodana khaylun fardo ay kusoo qabtaan ma aysan haysanin faramaahu rajulu bisahmi ninaa gamuun marka ku tuuray faxabasahu gamuunkiiyaa xabisay ay famaata waa dhintay neefkii geela waa dhintay faqaala rasuulu lah wuxu uhi salى اllahu alيه wasalam ina lihadihi اlbahaa'imi xoolaha waxaa u sugnaaday awaabida kuwa fakada kuwaasoo ka awaabid اlwaxshi duurjoogta fakata lamida sagaaradu siday u fakatay u cararto kuwa sidaas u fakada ayaa ka mida famaa iyo ladii kii fucila minhaa looga sameeyo bahaa-imta haakadaa sidaas wixii lagu sameeyo famaa facalow famaa iyo ladii kii facala sameeya oo minhaa min albahaa'imi xoolahaas wixii ka mid ahoo haakadaa sidaasoo kale sida neefkaas uu sameeyey xoolihii wixii u sameeya fafcaluu bihi asagana ku sameeya midla daalik saxaabigu sida uu ku sameeyo kale oo gamuunka ugu dhuftay ku dhufta wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa wamaa halabakum minhaa xoolahaas wixii idinka adkaada fasnacuu bihi haakada saas ku sameeya waxaad gaari weysaan oo cagta aad ku gaari weysaan sidaas ku sameeyu yihi marka nabigeennaa fasaxay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi habkaasi inuu yahay gowraco wakamaalu dakaati gowraca dhammaystirkiisii arbacatu ashyaaow afar shay qaabka wax loo gowraco oo sharciga ah ayuu sheekhu noo sheegi raximah اllahu tacaala wuxuu ku leehay sheekhu raximah اllahu tacaala gowraca dhammayska tiran waa afar shay in la sameeyo afartaa shay labana waa waajib labana waa sunno labana waajib weeyo haddii laga tago labadaas neefku baktiyuuba noqonba bakti oon la cuni karin ayuu noqon labana waa sunno oo way fiican tahay in la sameeyo laakiin haddii laga tago neefku xalaalu noqon marka laba waajiba iyo laba sunnaba qadcu lxulquumi neef mareenka goyntiisii xididka neef mareenka ah oo neefka uu ka neefsado annaguba aan ka neefsano annagu waa leenahay xulquumaan leenahay xulquumna waa leenahay mariina waa leenahay labadaba waa leenahay neefafkuna sidoo kale xulquumna waa leeyihiin mariina waa leeyihiin iyaguna xulquumka marka waa xididka yani meesha laga neefsado wey meesha laga neefsanayo halkaasa waxaa la yidhaha xulquum xulquumkaas in la jaro kaas waaba waajib waajib jaridiisa walmarii cunta mareenka waa hungurige meesha cuntadu marto hunguriga hungurigaas isagana in la jaro meesha neefka uu hunguriga ka qaadanayo wax ka laqayo oo wax ka cabayo oo meeshaas yani hunguriga la yidhaha halkaa isagana xididkaas isagana waa in la jaro isaguna waa waajib labadaas waaba shardiba labadaas haddii mid ka mida la waayo oon la jarin neefkii baktiguba noqonba bakti ayuuna labadaas marka waajib waay xulquumka oo neef mareenka ah iyo midkan mariiga hungurigaah oo cuntada u marto labadaba in la jaro walwadijayni labada halbowle jaritaankiisii wey labada halbowle jari jaritaankoodii wey oo labada halbowle yani ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa laba halbowle oo dhuunta markaas ku hareereysan xididada dhuunta geesaha uga jira labadaas halbowle iyagana in la jaro labadaas halbowle marka jaritaankoodu waa sunno laakiin midka waajibkaa waxaa weeye waa xulquum iyo meri'a labadaas waajib walmujzi'u midka ku filan oo ka kaafinayo minhaa min alarbacati afartaa shay oo lasoo sheegay waxaa uga filan shay aani laba shay inuu gooyo bis labadaas shay inuu gooyo bisaa uga filan qadcu lxulquumi walmari xulquumka iyo meri'a jaridooda ku filan bis xulquumkana waxaa weye waa neef mareenka meesha meesha uu ka neefsanayo meri-ana waxaa weye waa hunguriga cuntada u marayso labadaasaa uga filan labadaa qofka hadduu jaro neefkaasi xalaalo wayajuusu waxaa bannaan alsdiyaadu ugaarasho ayaa bannaan bikulli jaarixatin mid kasta oo wax dhaawacda in lagu ugaarto ayaa bannaan xayawaan kasta ee wax dhaawici kara jaarixadaasoo mucallamatin ee la tababaray mid walboo wax la baray oo la tababaro qaabka qabo haddii la yidhaah uu qabanayo sii daa haddii la yidhaahna waa sii daynahay xawaaraha orodka ziyaadiyo xoog u orod haddii la yidhaah waa fahmaya xoog u ordahay tartiib u soco hadii la yidhah tartiib u socon ha socone joogso haddii la yidhaahna waa joogsanaya waa xayawaan qaabkaas loo tababaray xayawaanka qaabkaas loo tababaray noocuu doonaba ha noqdo waa lagu ugaarsan karaa marka xayawaankaas waxaa ka mid a gorgorka baalkan la yidhaah ayaa ka mid a waxaa ka mid a fahdiga baalkan yacni heremcadka waa ka mid isagana eeyaha ka mid a iyaga naftooda waa lagu ugaartaa namirkaa ka mid a shabeelkaa ka mid a waxyaalahaasoo dhan xayawaanaadka iisoo qaban la yidhaah maalan eeygan waad dirtay sagaaradii sagaaradiiad ku dirtay sagaaradan soo qabaa tiri ad u tilmaan soo qaba uu soo qabtay halkaas un guriguu ku dhegay kow naftiiuu ka siiyey naftiiuu ka qaaday sagaaradii oo meyda ayaa soo dul istaagtay dheregaad isaga sugan dherega ayaad isaga sugan shardi maaha inaad naf ku soo gaartid shardi inaad naf ku soo gaartid shardi maaha shuruudahan soo socda haddii la helo xayawaanaadka noocaasa wixii ay dilaan oo nafta ay ka qaadaan waa xalaal shuruudahan soo socda haddii la helo wayajuusu waxaa bannaan alsdiyaadu ku ugaarasho bikulli jaarixatin mid walba wax dhaawacaysa in lagu ugaartaa bannaan jaarixadaasoo mucallamatin ee la tababaray taasoo mina sibaaci ee dugaagta iyo bahalladii ka mid a bahalladii oo dhan in lagu ugaarto ayaa bannaan wa min jawaarixi tayri shimbiraha kuwooda wax dhaawaco ka mid a shimbirihii sida gorgorkii oo kale oo lagu ugaaran karaa isagana walaslu fii haada xayawaanaadkan lagu ugaaranayo waxaa deliil u ah qowluhu tacaala qowlka ilaahi jala sha'nuhu yidhi yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan nabiyullahi maxamedu sala allahu calayh wasalam maada maxaybaa uxila lahum maxaa loo xalilay oo xalaal looga dhigay waxyaalaha xalaasha u ah ayay ku su-aalayaan qul waxaa tidhaha uxila lakum waxaa xalaal laydinkaga dhigay addayibaatu waxyaalaha xalaasha ah ee wanaagsan oo dhan oo diibka ah ayaa xalaal laydinkaga dhigay wamaa iyo ladii kiina xalaala laydinkaga dhigay callamtum aada wax barteen oo min aljawaarixi kuwii wax dhaawacayay ka mid ah xayawaanaadka wax dhaawacaya ka mid ah ood wax barteen mukalibiina xaal aad tihiin kuwa layliyey layli iyo tababar u sameeyey marka hore xayawaankaas tucallimuunahunna xaal jawaarixdaas xayawaanaadkaas aada baraysaan mimaa callamakum اllaahu wixii ilaahay uu idin baray aada wax ka baraysaan fakuluu cunuu yihi ilaahay jala jalaaluhu mimaa adiladikii xaggiisa ka cuna amsakna xayawaanaadkaasi calaykum dushiina idiin qabteen waxay idiin qabteen cuna wadkuruu isma allaahi calayhi wadkuruu xusana ismallaahi magaca ilaahay calayhi calaa irsaalihi xayawaanka markaad diraysaan soo qaba aad leediin bismi illaah dhaha marka hore bismi illaah magaca ilaahay ku dira waataquu llaaha ilaahayna ka cabsada ina allaha sariicu lxisaab ilaahay waa alla xisaabkiisu uu degdeg badan yahay wa sharaa'idu tacliimihaa tacliimi ljaarixati jaarixadaa wax dhaawacaysa waxbariddeeda shuruudaheedii arbacun afar shardigo shuruudaha wax lagu barayo waa afar an takuuna jaarixadu waa inay ahaato idaa ursilad haddii la diro istarsalad waa inay dirmayso idaa ursilad haddii la diro istarsalad waa inay dirmayso soco haddii la yidhaah waa inay soconayso ord haddii la yidhah waa inay ordayso amarka waa inay qaadanayso wa idaa zujirad haddii la canaantana inzajarad waa inay horarmayso joogso haddii la yidhaaho hadalka lagu kululeeyo la canaaneeyana waa inay joogsanayso aadaabta ay qaadanayso wa idaa qatalad saydan ugaar haddii ay dishana lam ta'kul waa inaysan cunaynin minhu min asaydi ugaarka xaggiisa shay-an waxba waa inaysan ka cunaynin waxaa kaloo shardi ah markii sagaaradii ama biciidkii ama goodirkii eygu uu kuu qabto eygu markuu kuu qabto waa inuusan cunaynin hadduu iska daaqo laakiin markuu qabto intuu iska macaansado beerka kala baxo oo wadnihii uu kala boodo oo kelidii uu la boodo eber waa bakti bakti wey kaas waxa weye tababarkii maba qaadanba tababarkii ma uusan qaadan waxa uu qabanayana waxa weeye xalaal markaas ma noqonayaan bakti wey oo isaguna waxay noqon tacliim kale in dib loogu celiyo in la tababaro wey isagana tacliim kale dib loogu celiyo wa idaa qatalad hadday wax dishana saydan ugaar hadday dishana lam taakul waa inaysan ka cunaynin minhu min asaydi ugaarkii xaggiisii shay-an waxba waa inaysan ka cunaynin al xaba hilibka waa inaysan taabanaynin o cunaynin wa an yatakarara waa inuu soo laalaabto daalika almadkuuru min alarbacati afarta arrimoodoo aan soo sheegnay waa inay soo laalaabtaan minhaa min aljawaarixi minhaa min aljaarixati jaarixadaas xayawaanaadkaas wax qabanaya waa inay afartii ay ka soo laalaabtaan maratayni fa agtara laba goor iyo ka badan waa inay arrimahaasi ay ku soo laalaabtaan ay ku soo laalaabtaan afartaas maxaa lagala jeedaa waxaa lagala jeedaa maalan afartii waxay ahayd markii la diro waa inay dirmayso haddii joogsan la yidhahna waa inay joogsanayso haddii markaa ugaar ay yacni ay dishana waa inay ugaarkii aysan waxba ka cunaynin iyo takarurkii naftiisa oo kii afraada soo laalaabashadii marka maxaa lagala jeedaa maalan ugaarkii haddii aad tidhaaho joogso hal mar uu amarkii qaatay waa joogsaday soco haddaad tidhi wuu socday maalin kale sidii oo kale waxaa tidhi isagoo ordaya joogso waaba iskasi waa ka sii daray waaba ka sii daray eber wuxuu qabto waa bakti markaa waxaa la rabaa waxaani inay ku soo laalaabtaan ilaa laga ogaado tababarkii inuu qaatay inay soo laal laba goor iyo wixii ka badan inuu ku soo laalo tababarka uu qaatay joogso haddii la yidhaah maanta wuu joogsaday wuu xasilay berri oo kalead ku celisay joogso wuu joogsaday amarkii uu qaatay markaas marka waxa uu kuu qabto xalaal ay kuu noqonayaan laakiin wixii haddii dee marba suurooba hadduu iska yeelayo khiyaari hadduu iska noqdo waa bakti wey waxa uu markaa qabanayo wa an yatakarara dalika almadkuuru min alarbacati afartaa la soo sheegay waa inuu soo laalaabto minhaa jawaarixdaas xayawaanaadkaas wax jaraaxaynaya xaggoodii waa inuu ka soo laalaabto maratayni fa agtara laba goor iyo wax ka badan fain cudiba haddii la waayo ixda sharaa'idi shuruudahan afartaa middood haddii la waayo lam yaxilla xalaal ma noqonayo maa ayiladiikii akhadat jawaarixdii hu maaga ay qabatay xalaal ma noqonayo shuruudahan afartaa mid ka mida haddii la waayo wixii ay qabatay baktiguu noqon ee xalaal ma noqonayo ilaa an yudrika shaksigii inuu haleelo maahane xayan xaal uu yahay isagoo nool xayawaankii inuu gaaro maahane oo fa yudakaa markaasi la gowraco xayawaankii aan tababarka qaadan wixii uu kuu qabtaahi waa bakti ilaa inaad nolol ku gaarto maahan oo isagoo markaa dhaawacay laakiin xayaata mustaqira xayaato mustaqirraa nool haddaad ku gaarto ood gowracto de markaa wuxuu kuu noqon xalaaluu kuu noqon walaslu fi hadihi shuruudi alaayatu saabiqa iyo wa axaadiis minha axaadiista waxaa ka mid a ma rawaahu الbukhaariyu wamuslim can cadiy bni xaatim can الnabiy salى اllahu عalيه wasalam qaala rasuulku salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi idaa arsalta kelbaka eygaaga haddii aad dirto wasamayta aada magacaabato bismi اllaah aad tira oo fa amsaka uu wax kuu qabto waqatala uu neefkii dilo fakul cunow yidhi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam wain akala hadduu neefka iska daaqo iska cuno falaa taأkul ha cunin uu yidhi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam fainamaa amsaka neefkan wuu qabtay calaa nafsih asaa isku qabtay naftiisa saa rabay inuu ku qadeeyo maan adiga kuuma qabanin marba hadduu iska daaqayo waa isaga maslaxadiisu u qabtay maan adiga maslaxadaadii uma uusan qaban u nabigu sala allahu wasalam wbaaraka caleyh watajuusu waxaa bannaan addakaatu gowricii ayaa bannaan bikulli maa shay kasta in wax lagu gowraco ayaa bannaan shaygaasoo yajraxu ee wax dhaawaca wax walboo neefka dhaawacayo xididadiisii halbowlihii iyo jaraya iyo hungurigii jaraya waa bannaan yahay in wax lagu gowracdo ilaa bisinni iligtii iyo wadufri iyo wadufuri cijiyihi maahane ilkaha iyo cijiyaha maahane wax walba oo xididadii aan soo sheegnay gooy kara waa lagu gowracan karaa waxay doonaan ha noqdaan waxaa shardiga xididadii aanu soo sheegnay inuu shaygu jari karo waa shardi laakiin cijiyaha iyo ilkaha oo ilkaha maalan se wax lagu gowraco waa inuu neefkii qaniino oo kale neefkii inuu saa u qaniino oo qaniinkaas markaa uu ku dilo de waa bakti waxaas cijiyahana see gowrac u noqonayo cijiyuhu waa ceego ceego wey inuu neefkii ceego ku qabto oo kale gowracna waa bakti waxaa kaasoo kale waxay noqonayaan bakti lianna dabxa bihimaa in cijiyaha iyo ilkaha iyo neefkii lagu gowraco fiihi tacdiibu lilxayawaan waaba cadaabid xayawaankii la cadaabay wa huwa fi lgaalibi haddana sida qaalibkaa khanqun waaba ceejinba cejiyaha iyo waxaad gowracayso waaba ceegoba calaa suurati dabxi muuqaal gowracu u egyahay mooye waaba ceegaba oo cejiyaha ilkihii ceegaba wa sabaqa waxaa soo hormaray fii xadiisi raafic ibni khadiij xadiiskii raafic ibni khadiij waxaa noogu soo hormaray qowluhu nabiga hadalkiisii sala allahu caleyh wasalam uu yidhi maa anhara dama wax kastoo dhiigka daadiya wadukira la xuso ismu ullaahi calayhi magaca ilaahayna lagu xuso fakuluuhu cuna laysa aan ahayn assinna waadufra cijiyihii iyo iligtii aan ahayn uu yihi labadaasuu ka soo reebay rasuulku sala allahu wasalam wbaaraka caleyh wataxilu waxaa xalaala dakaatu kulli muslimin muslim kasta gowriciisa waa xalaal sawaءn kaana dakaran aw unhaa ama nin ha noqdo haweeney ha noqdo qofka hadduuba ahlu tawxiid yahay gowriciisu xalaal wey wixii oo gowrac waa la cunay wa kitaabiyin wadakaatu kulli kitaabiyin gaalkii kitaabiga loo nisbeeyey gowriciisii isaguna xalaal wey waa gaal laakiin waa ahlulkitaab gaal wey laakiin ahlulkitaab waa yahuud iyo nasaaro waa dadkii kutubtii loo soo dejiyey laakiin nabiga aan rumayn sala allahu calayh wasalam ilaahayna aan rumaysnayn ahlukitaab wey kitaabkaas un waay loo soo dejiyey ayaa lagu sharfaa way kitaabkaa loo soo dejiyey ayaa lagu sharfay yahuud iyo nasaaro waxaa u daliila qowluhu tacaala wadacaamu ladiina uutu lkitaaba wadacaamu ladiina kuwii dacaamkoodii uutu lkitaaba kitaabka la siiyey xillun lakum xalaal u idin yahay yuri ilaahay walmuraadu bidacaami hunaa addabaa'ixu dacaamkana waxaa lagala jeedaa ahlukitaabku wixii ay gowraceen gaalada ahlukitaabka yahuud iyo nasaara wixii ay gowraceenaa lagala jeedaa xalaal walaa taxilu xalaal ma aha dabiixatu majuusiyin dab caabudka kii loo nisbeeyey gaalkii dabka caabudayay dabiixadiisii wixii uu gowracay xalaal ma aha walaa dabiixatu wathaniyin sanam caabud kii loo nisbeeyey gowriciisii isaguna xalaal ma aha gaalada kale kuwa asnaamta caabudo iyo kuwa dabka caabudo iyo kuwa bisha caabudo iyo kuwa dayaxa caabudo iyo waxaasoo dhan gowracoodu bakti ahlulkitaab biso kuwa ahlulkitaabka yahuud iyo nasaaro biso wadakaatu ljaniini uurjiifka gowriciisii bidakaati ummihi hooyadiisu gowriciisu ahaada hooyadiisuu ku gowracan yahay soomaalidu waaba ku mahmaahaano waxay dhahaan uurjiif hooyadiis ku gowracanay dhahaan uurjiif hooyadiis ku gowracan saas yidhahaan soomaalida ku mahmaha yani waxay kala jeedaan oo masaladana lagala jeedo neefkii ridaahay adigoo gowracay ayaa caloosheedii waxaa ka soo dhex baxay cunugaa ka soo dhex baxay taam ahoo dhammaystiran oo wax nafana aan loogu tegin isaguna isagoo dhintaa loogu tegay calooshii markii calooshii la kala dhambalayo la kala dilaacinayo cunugiioo meydaa loogu tegay see la yeli waa bakti aan tuurna miyaa lena maya waa layska halacsanay dabkaa layska saaranay dabkaa layska saarana hooyadiisu gowraciidii ku xugun yahayu hooyadiisu raacayo oo gowrac uu ku raacayo isagii haddii aan wax nafa loogu tegin dabkaa layska saaran hal halacsado layska halacsado wadakaatljaniini uurjiifka gowriciisii bidakaati ummihi hooyadiis gowriciisu ahaaday hooyadiisu ku xugun yahay ilaa an yuujada janiinkii uurjiifkii cunugii uurjiifka ahaa in la helay maahan xayan xaal u yahay isagoo nool fa yudakaa waa la gowrici faxiina idin waktigaa yudakaa de waktigaas waa la gowrici isagoo noolba haddii calooshii loogu tegey waa waajib hadde markaas waajib weeye markaas in la gowraco wamaa ayo ladii kii qudica laga jaray min xayin min xayawaanin xayawaan xaggiisa laga jaray xayawaankaasoo xayin nool fa huwa maagaasi meytun baktigu xayawaan nool cadkii laga jaray waa bakti xaaraan lama cuni karo jaahiliyaday samayn jireen carabta xilligii jaahiliyada waxay samayn jireen neefka geela ah isagoo nool ay dhihi jireen kuruska aan ku quraacane nooga soo jara waa daaweyneynaahe neefkuna sidiisu isaga sii noolaane meeshaanan dhig joojinaan ku samaynaynaa waan daaweyneynaa hees ka socdo bal saaka kuruska nooga soo jara aan ku quraacan waa bakti sharciga xaaraan waaas lama ogola neefkii laxda ahaa iyo samayntii iyo idihii baridiisi markay u bogaano baridiisu ay weyntahay jaahiliyadii barida nooga soo jaray leeyihin caawa maaragta saaka aan ku quraacan neefkana waa daaweyneynaa hees ka socda hees ka soo daaqe bariday ka jaranayaan subaxii waa ka shiilanayaan waa ku quraacanaya waa bakti bakti wey waxa diintu ay diidayso waxaasoo kale wamaa ayo ladii kii qudica laga jaray min xayawaanin xayawaan xaggiisa laga jaray xayawaankaasoo xayi nool fahwa meyd waa bakti wey xaaraano laga jaray rw rawى أbو dawud والتirmidiyu waxay wariyeen lfdu lahu xasanahu can abi waqidi alayثiy qaala inuu yihi abi waqid qadima الnabiyu slى الlahu عalيه waslm almadiina magaalada madiinuu soo galay rasuulku salى الlahu عalيه waslm walxaal hum dadkii yajubuuna ay goosanayaan asnimaةa اlbili geela kurisyaalkiisii geela kuriskiisi iyagoo iska shiilshiilanay geelina markaa waa sii daynaya waa nool yahay kursigii ka goorsanay wayaqdacuna iyagoo iska jarjaranay alyaati اlghanami ariga baridiisii de arigana markaa waxaa lagala jeedaa idihii idihiyaa loola jeedaa nooca idaha idihii iyagoo ka jaranaya baridii ka jarjaranaya faqaala rasuulku sala allahu alay waslm wuxuu yidhi maa qudica wixii laga jaray min albahiimati neefkan xoolaha wixii laga jaray walxaal hiya bahiimadu xayatun ay nooshahay wixii laga jaray fahiya meyta weyuu yihi rasuulku bakti weyuu yihi bakti weyuu yihi nabigu sala allahu alay wasalam warawaahu xadiiska waxaa wariyay ibnu maaja walxaakim wasaxaxahu wamaa iladii kii qudica laga jaray min xayawaanin xayin xayawaan nool wixii laga jaray fahuwa meytun baktigu ilaa shucuura dhogortii maahani dhogoryaalkii dhogorkii oo xayawaankii isagoo nool ayaa markaa tintii iyo dhogortii iyo waxyaalahaasoo kale ayaa markaa laga soo goosanahay markaasaa waxaa laga samaynayaa yacni barkimaha oo kale iyo go-yaalka oo kale iyo jaakadaha oo kale iyo waxyaalahaasa laga samaysanahay ay bannaantaha taasoo kale ilaa shucuura tinyaalkii dhogoryaalkii maahani shucuurtaasoo almuntafaca biha lagu nafcinayo fi lmafaarishi firaashyaalka iyo walmalaabisi waxyaalaha la labisanayo dharka la labisanayo jaakadaha iyo waxyaalaha loo isticmaalayo way bannaantaha taas oo idaha adduunka hadda idaheennu sidaas ma aha laakiin idaha adduunka markaad aragtid qaabka u yaallaan qaaraa waxay gaarahayaan dhogortoodu tinta ka raaracda dhulkay ku dhowaan dhulkay ku dhowaan siday u duf badan yihiin taasoo kale marka maxaa la sameeyaa waa makiinad ay ugu talagaleen ay ugu xiirayaan waa ka xiiranaya waa ka dhammaysanayaan hadhow marka bustaha iyo jaakadaha iyo waxyaalahaasi ka samaynaya waxyaalahaasi ka samaysanaya xalaal wey taasoo kale waa kitaabku hadda uu noo sheegayo waalaslu waxaa asal waa fii dahaarati maa dukira dhogortaas iyo in laga jarjaran karo xayawaanaadka iyagoo nool qowluhu tacaala qowlka ilaahay daliil u ahoo wallaahu ilaahay jacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay min buyuutikum guryihiinna ilaahay wuxuu idinkaga dhigay sakanan deegaan meel aad degtaan ood ku nasataan ayaa guryaha ilahay idinkaga dhigay wajacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay min juluudi alancaami nicmooleyda harkahooda iyo maqaaradoodii buyuutan guryo ayaa ilahay idinkaga dhigay maqaarkaa xilligii hore guryaha laga samaysan jiray saanqaaf saanqaafaa guriga looga dhigi jiray aqal soomaaliga ah sanqaafaa looga dhigi jira waa nicmo ilaahay tastakifuunaha xaal aad fududaysanaysaan harkahaas yowma dacnikum maalinta guuriddiinna iyo wa yowma iqaamatikum maalinta deegaankiina ood meel aad degaysaan waad fududaysanaysaan yani waxaa lagala jeedaa hadhow qaadid idinkuma dhibayo gurigii ilaa guriga maqaaruu ka samaysan yahay isaga dhan mug garabkaa layska saaran dameeraha layska saaran garabkaa lagu qaadi waa guri marka garab la saaray hadhow deegaan markii la degana garabka noo dejiya guri nooga dhiga ilaahay nicmadiisay ka mid ahayd jala sha'nuhu wa min aswaafihaa ayaa ilaahay guryo idinkaga dhigay nicmoolayda suufyaalkeedii suufkii waa suufu da'niyaa loola jeedaa waa idaha suufkooda waa ilaahay nicamka nagu tiriyey iyo wa awbaarihaa dhogoryaalkeedii nicmoolayda dhogorteedii waa awbaaru libil waa geela geela laga wadaa awbaartiisa dhogortiisa iyo wa ashcaarihaa nicmoolaydaas tinyaalkeedii oo tinta maxaa loola jeedaa waa hanam ashcaaru lhanam waa ariga tintiisii kuwaasna ilaahay wuxuu idinkaga dhigay ahaathan ayuu ilahay idinkaga dhigay alaabuu ilahay idinkaga dhigay alaab iyo wamataacan wax la isticmaalo lagu raaxaysto ilaa xiinin ilaa muddo laga gaarayo alaabaad ka dhiganaysaan wax lagu raaxaysto bustihii iyo jaakadihii iyo waxaasaad ka samaysanaysaan marka aayaddaas waxayna tusin geela dhogortiisa iyo ariga iyo waxyaalahaas oo dhan in markaa lebis iyo mafaarish laga samaysan karo wallahu subxaanah wa tacaala